raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo idin joogtaan kuna soo dhowaada warka aruurnimo ee rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya qodobada wararka saaka aan idiin haynana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa kormeer ugu tegay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ciidamada guutada shan iyo tobnaad qaybta kow iyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed fadhigeedu yahay magaalada dhuusamareeb waxaa soo hagaagaya xaaladda caafimaad ee guddoomiyaha gobolka banaadir cabdiraxmaan cumar cismaan yariiso oo haatan lagu daweynayo cisbitaal ku yaalla magaalada dowxa ee dalka qatar ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka oo ku baaqay in la dardargeliyo wadahadalladii u dhexeeyay dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka somalilan kulan loogu duceynayay mas-uuliyiin ku geeriyooday qaraxii ka dhacay xarunta gobolka banaadir ayaa lagu qabtay magaalada tan muqdisho iyo kuuriyada waqooyi oo tijaabisay gantaallo cusub
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wada jirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
intaasina waxay ahaayeen qodobadii warkayaga ugu doorka roonaa haatanna u diyaargarooba isagii oo dhan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa kormeeray xarunta qaybta kow iyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo fadhigeedu yahay magaalada dhuusamareeb isagoo halkaasi kormeeray guutada shan iyo tobnaad oo halkaasi ciidamo cusub oo ka tirsan guutada shan iyo tobnaad ee qaybta kow iyo labaatanaad ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo halkaasi tababar uga socdo nasre bashiir cali ayaa warkan inoo soo dirtay
guutada shan iyo tobnaad ee qaybta koob iyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa ah mid cusub oo laga xulay ciidamadii dhowaan la qarameeyey islamarkaana lagu dhafay ciidankii qaybta koob iyo labaatanaad taasoo qayb ka ah qorshaha dhismaha iyo tayeynta ee uu ra-iisul wasaare kheyra u jooga galmudug ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa kormeer ugu tegay ciidanka xoogga dalka ee ka tirsan guutada shan iyo tobnaad ee taliska qaybta koob iyo labaatanaad oo laga aasaasay ciidamadii dhowaan la qarameeyey ahlusunna iyo ciidamadii qaybta koob iyo labaatanaad ee horey iga horgeli jiray deegaanada galmudug kuwa oo hadda ah cud xoogan oo diyaar u ah howlgallada lagu baacsanayo argagixisada al-shabaab ee ku sugan deegaanada galmudug laga bilaabo wakhtigan hadda ah xuquuqdiinna waxaad ku leedihiin dowladda federaalka ama mushaar ama caafimaad ama garaam raashin intaba waxaa ku leedihiin askar iyo saraakiilba waxaa ku leedihiin dowladda federaalka waxaadna ka amar qaadataan dowladda federaalka askar iyo saraakiilba waxaad ka tirsantihiin ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirada ayaa amarkiinu yaa meesha uu ka baxo
wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga maxamed cali xagaa iyo madaxa fulinta galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa wax lagu farxo ku tilmaamay isku dhafka ciidankan qaybna ka ah qorshihii ra-iisul wasaare xasan cali kheyre uu ku yimid galmudug ee guulaystay waa fursad aada u dahabi ah haddana waxyaabaha ra-iisul wasaaruhu oo muddada dheer u joogay ee galmudug dhexdeeda waxa ugu horreeya waxa weeye sidii ciidamada halkan jooga loo tayayn lahaa oo ay ula wareegi lahaayeen deegaammada ay haystaan khawaarijtu oo maanta hortaada taagan oo diyaar u ah inay ka qayb galaan difaaca dalkooda haddaan wax yaro baangaraadna kusiiye madax ra-iisul wasaare ciidanka ahlusunna waa ciidankii tababarnaa ciidankii kale aan tababarnaynna waxay ku jiraan xerada guriceel ee hadhqaboobe iyo ciidankii koob iyo labaatanaad ee xoogga dalka soomaaliyeed ayaanu ilaahay mahadii maanta noo suuro galasay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre oo ciidamada ugu tegay kormeer dhiirigelin iyo dardaaran ah ayaa ku booriyey in si wada jir ay uga shaqeeyaan midnimada qarannimada iyo sugidda amniga ayna u diyaargaroobaan howlgallada argagixisada looga xoranayo ee deegaanada ay kaga sugan yihiin dowlad goboleedka galmudug xeradii la dhihi jiray koob iyo labaatanaad in ciidamadii koob iyo labaatanaad maanta la isugu keenay guutadan la yidhaahdo guutada shan iyo tobnaad iyaga iyo kuwa xerada ku jira oo tababarka ku jiraba oo ah guutada aan rajaynayno haddii ilaahay yidhaahdo inay cadowga ka xorayso ama khawaarijta gobollada ama degmooyinka galmudug oo dhan marka ugu horreysa waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo Ee, ciidamadan kuwa koob iyo labaatanaadka hore iyo kuwa maanta eh, halkan joogaba oo kulligood isku ah koob iyo labaatanaad ama guutada shan iyo tobnaad waxay ka diiwaan gesheen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waa ciidamadii qaranka kulligood mid mid ka soo horreeya ma jiro ciidan hore iyo ciidan dambe ma jiraan waa ciidamadii dowladda federaalka soomaaliya oo eh, ka shaqayn doona midnimada qarannimada iyo sugidda amniga gaar ahaan xoraynta eh, goobaha uu cadowgu haysto guutada shan iyo tobnaad ee qeybta koob iyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa waxaa taliyo looga dhigay jenaraal mascuud maxamed warsame halka taliyaha qeybta koob iyo labaatanaad ay ka tirsantaha guutadana uu yahay yuusuf maxamed cabduqaadir kaanti ra-iisul wasaare khayre ayaana si gaara ula dardaarmay isagoo ku adkeeyey inay gutaan mas-uuliyadda ka saaran difaaca dhiigga iyo hantida ummadda soomaaliyeed gaar ahaan deegaanada galmudug ay u xil saaran yihiin taliska qeybta koob iyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo ay ka muuqato burbur xoogan ayuu ra-iisul wasaare khayre sheegay in dhowaan la dhisi doono islamarkaana ciidanka u ballan qaaday in dowladda soomaaliya ay u dhammaystirayso dhammaan qalabka iyo tababarada ay u baahan yihiin Eh, waxaa kaloon rajaynayaa in aad sida ugu dhaksaha badan kulligiin idinkoo isku duuban inaad ka shaqaysaan in qof dambo oo khawaarij aan lagu arkin dhulkan haddii ilaa yidhahdo wax walba oo garaam ah iyo warqado iyo shaqo waxaa laydin soo marsinaa marsiinayaa eh, taliyihii waa kanaha qaybta koob iyo labaatanaad mas-uuliyadda hadda waxaa haya wakhtigan xaadirkaa taliya mascuud Eh, wixii ama awaamiir intaas ka sokeeya eh, waxaad ku shaqaynaysaan amarka idin yimaada laga bilaabo maanta halkan waxaan rabaa inaan ka ballan qaado dowladda federaalku inay ka shaqayn doonto sida ugu dhaqsaha badan in loo dhisi doono xeradan waana mahadsantihiin isku dhafka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa ku biiraya guulihii laga gaaray isku dhafidda ciidamada booliiska iyo nabad sugidda arrintaasi oo muujinaysa in ra-iisul wasaare khayre uu ku guuleystay qorshihiisii ah qarmaynta ciidamada ahlusunna iyo ciidamada deegaanka si ay wadajir uga xoreeyaan deegaanada galmudug ee argagixisadu ku dhibaataynayaan shacabka soomaaliyeed nasre bashiir cali warbaahinta qaranka dhuuse mareeb
waxaa soo hagaagaya xaaladda caafimaad ee guddoomiyaha gobolka banaadir mudane cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow oo haatan lagu daweynayo cisbitaal ku yaala magaalada dooxa ee caasimadda dalka qatar danjiraha dalkeena soomaaliya u fadhiya dalkaasi qatar cabdirasaaq taano ayaa reediyo muqdisho uga waramay xaaladda guddoomiye yariisow oo uu tilmaamay in ay soo hagaagayso isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi xaalad waxa weeye eh, dhaawacii laba iyo tobanka ahaa eh, nin waa soo geeriyooday waa sax Eh, lix qof waxaa loo wareejiyey eh, weerka caadiga ah oo loo wareejiyey oo isbitaalka oo qaybaha eh, caadiga ah oo dadweynaha bukaan socodka ah oo galaan baa lagu wareejiyey oo qaybtii emergencyga waa laga saaray lix qof oo isbitaalkii weynaayo lagu daaweynayay ahaa laba qofna waxaa loo xawilay plastic surgery baa loo samaynayaa oo qorxin oo gabadha guddoomiyaha ahayd gabarta nabadda iyo gabar kale isbitaal kalea loo wareejiyey eh, oo loogu samaynahayo plastic surgery xaaladoodi waa waxay maraysaa in jirkii loo hagaajiyo unbay maraysaa alxamdulilah sidaas waa sideed weeye saddex qof baa weli emergencyga ku jirta eh, oo guddoomiye u horeeyo iyo nin eh, ka mid ahaa daawicii kismaayo oo maaragtay xabad sinaha hoose ay eh, eh, kaga dhacday oo lug iyo gacan ay go'day oo asagana laygu yiri berri baa laga saarahayaa qalabka saboortiga ah oo dhan si uu asagu caadi isku maaragtay u neefsado oo isku saboorti gareeyo wixii berri dambe ka dambeeyana waxaan ku wareejinaynaa bay yidhahdeen qaybta caadiga ah waxaa marka ilaa hadda aan la xadidin maalinka un ay la- qaybta kale loo wareejinahayo markaas laba qof bay noqonayaan xaaladoodan aad bay usoo fiicnaanaysaa maalin maalinka ka dambaysa ee, percentage ka mid ah ay maaragtay saboorti garaynayaan in ayagu iskood maaragtay ay usoo neefsadaan ah, maaragtay miyirkooda usoo noqdo insha allahu tacaala iyaguna inay eh, la wareejin doono si deg dega qaybaha caadiga aan keenina biidnillahi karim saddexdan qof oo ku arkay hadda qaybta deg dega
ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa ku baaqay in la dardargeliyo wadahadalada dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedka iyo maamulka somalilan ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya mudane mahdi maxamed guuleed qadar ayaa ku baaqay in la dardargeliyo wadahadalada dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka somalilan ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa sheegay inay muhiim tahay in miiska wadahadalka la isugu yimaado oo wadahadal dhab ah la galo laga doodo hanaanka ugu habboon ee looga shaqayn karo danaha iyo mustaqbalka ummadda soomaaliyeed madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa bishan gudaheeda magacaabay guddiga dib u heshiisiinta iyo wadahadallada dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka somalilan si ay uga shaqeeyaan sii wadidda wadahadalka oo la qorsheynayo in lagu gaaro tub wadahadal oo saldhig u noqota mustaqbalka iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed kulan ah, loogu do- kulan loogu duceynayay mas-uuliyiintii ku geeriyootay qaraxii ka dhacay xarunta gabo- xarunta maamulka gobolka banaadir ayaa lagu qabtay xarunta degmada waa beri ee isla gobolkan banaadir aamine xuseen ayaa warbixintan inoo faahfaahinaysa kulankan ay iskugu yimaadeen mas-uuliyiin ka tirsan gobolka banaadir iyo shacabka degmada waaberi ayaa ahaa mid loogu duceynayay looguna tacsiyeynayay mas-uuliyiintii ku waxyeelowday qaraxii dhowaan ka dhexdhacay xarunta dowlada hoose ee xamar waxayna loogu baryeen mas-uuliyiintii ku geeriyootay qaraxa oo ka mid ahaa gudoomiyaha degmada waaberi in ayba jannatul firdowso oo ka waraabiy mas-uuliyiintii kale ee ku dhaawacmayna oo ka mid yahaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariisow oo alla caafimaad taam ah siiyo mas-uuliyiintan ee ka socotay maamulka gobolka banaadir iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxa ay sheegeen in ay sii wadi doonaan u adeegida bulshada soomaaliyeed iyo howlaha dowladnimo ee dalka annagu geeri ka baqi mayno soomaaliya u neh waqtigaan leenna waqtiga inaan ku bixi doonno haddii uu ilaah yidhaahdo naga joojin mayso hoolaha qaranka aan u heenno ee wanaagga badan aada arki la-dihiin naga joojin mayso maalinna inaan annaga eena geliso baqdin degmada waa beri meel bay maraysay oo marxaladeedu meel bay maraysay markii guddoomiyuhu dhinta alla u naxariiste waxaa la rabaa meeshii ay maraysay iyo meel ka si fiicanba inay martaa la rabaa
cadowgeennu eh, nama haystaan annaga eh, wax danoo gooniya ee hadda ay ka leeyihiin male hal ujeedda marka laga saaro waxay rabaan inay na argixiyaan qaar badaha ku dhammaadaan ay cararaan qaar dhulkan ka tagaan qaar dhintaan qaar ayaga la shaqeeyaan dhulkan iyo kheyraadkiisa iyo soomaalinimada iyo soomaaliyana iyagu ay qaataan ugu dambeyn ayaa gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasada maamulka gobolka banaadir maxamed cabdulaahi maxamed duulax oo ka qayb galay kulankaasi ducadii tacsida ah ayaa waxa uu sheegay in marnabo maamulka gobolka banaadir aanay howlihiisa shaqo eesan dib u dhigi doonin qaraxii dhowaan ka dhexdhacay xarunta gobolka banaadir dadka degmada waaberi iyo degmooyinka kale marka waxaa laga rabaa qof walba inuu meeshuu joogo ku xisaabtamo inaysan ku nabadgelinayn inuu ku xisaabtamo inaysan ayagu aysan nimankan dowlad kaliya u socon ama qof dowlad u shaqeeya u socon waxa annaga naloo dilaayo ama dadka madaxda loo beegsanayo ama shacabka loo beegsanayo waxay tahay inaynan idinka nolol helin inaynan idinka waxbarasho helin inaynan idinka caafimaad helin kulligeen inaan dhimanayna waa ogna laakiin waxaan u baahannahay inaan ku noolaanno nolol xayaato leh inaan ku noolaanno adoo baqaaya oo qariyey oo arkay haddaa ku dhimato maxaa ku noole daalina ahayd waa runtaa waay marka qofkii qarsada daalimkaas waay aamin xaaji xuseen maxamed warbaahinta qaranka soomaaliyeed muqdisho
suuqweynaha muqdisho oo ah bandhig ganacsatada dadweynaha ugu soo bandhigayaan ganacsigooda oo ay ka helayaan adeeg iyo badeecooyin qiimo jaban ayaa ka furmay magaalada muqdisho warbixintanna waxaa inoo sii faahfaahinaysa maa-ida muxudiin dhiblaawe
tani waa madal ay ku kulmayaan ganacsatada iyo dadweynaha soomaaliyeed waana suuq ay dadku ka helayaan badeecada iyo adeegyada ay bixiyaan shirkadaha isgaarsiinta bangiyada carwooyinka dharka iyo alaabo kale bandhigga suuqweynaha muqdisho waa hal abuur ay keeneen dhallinyaro soomaaliyeed waxa uuna muddo saddex maalin ah ka socon doonaa beerta nabadda ee magaalada muqdisho waxa uu sare u qaadayaa kobaca dhaqaalaha iyo in la helo hal abuur cusub dadka usoo dukaamaysi tegay suuqan ayay u tahay fursad muhiim ah maadaama ay helayaan qiimo dhimis boqolkiiba labaatan ah waxyaabo badanaan iibsaday sida go-yaha sariirta dharka caruurta ciida maashala aad iyo aada ugu faraxsana farqi weyna u dhexeeyo aad iyo aada ugu faraxsana inuu sii jirana waan rajeynaa insha allah
ganacsatada soo bandhigay alaabaha kala duwan ee suuqan ayaa sheegay inuu ka duwan yahay habkii hore ee macaamiisha ay wax uga iibin jireen maanta waxay noo suurta gashay inaan badeecadeenna iyo agabkeena aan ku soo bandhigno suuqweynaha muqdisho oo maanta lagu soo bandhigay beerta nabadda beerta nabadda maanta waxaan u imaanay barnaamijka suuqweynaha muqdisho waxaan uga soo qayb galnay qiimo dhimis si aan macaamiisheena ugu sameyno waa kuwaana waxaan keenay saakooyin boorsooyinku waa kuwaana dhanka faashionka wax walbeeto inaan qiimo dhimis ugu sameyno halkan waa beerta nabadda ee magaalada muqdisho waxaa saaka lagu soo bandhigayaa suuqweynaha muqdisho oo ay ganacsatada soomaaliyeed ugu talagaleen dadweynaha inay uga faa'iideeyaan qiimo dhimis ay samaynayaan waxaana ka qaybgalaya shirkado kala duwan adeegyada isgaarsiinta iyo bangiyada soomaaliya qaar ka mid ah waxaa sidoo kale halkan lagu soo bandhigay qalabka hidaha iyo dhaqanka dharka dumarka iyo waxyaabo kala duwan oo ay ganacsadu halkan ku soo bandhigeen shacabka ku nool caasimadda muqdisho ayaa halkan u yimid inay ka faa'iidaystaan ka qaybgalka bandhiggan oo socon doono muddo saddex maalin ah sakariya cabdirasaaq cilmi iyo cabdulaahi cabdi maxamed waxa ay ka mid yihiin ganacsatada waxyaabaha ay iibiyaan ku soo bandhigay suuqan waxaana ay ka heleen waayo aragnimo ganacsi iyo fikrado kobcin kara ganacsigooda bilowga ah
waxyaalo kale oo dhaqanka khuseeya aad u badan sida maaragtay cayaaraha oo kale waa sameynaa xalfadaha waa ka sameynaa waxyaalo badan oo dhaqanka maaragtay maaragtay lagu soo bandhigi karin meeshaan oo aad u badan oo dhaqanka soomaaliyeed ku saabsan ayaanu haynaa meesha maaragtay aan ku iibinaa ama aan dadka u sameynaa oo service ahaan ugu sameynaa waxaan maanta soo bandhignay bandhiga suuqweynaha muqdisho kaba iyo dhar sida ujeedo waxaan rajaynaynaa in dhammaantiin aan wada faa'iidi doono sida aan meesha u imaano
ujeeddada laga leeyahay suuqweynaha muqdisho ayaa ah kobcinta ganacsiga iyo fikrad wadaagga waxaana la doonayaa inuu noqdo mid joogto ah iyadoo markaa aan ka duulayno markaa fikradaha casriga ah iyo tallaabaqaadka iyo horumarka dalkeenu uu sameynaayo suuqweynaha muqdisho wuxuu yahay waa suuq ay ku kulmayaan markaa bayac mushtarka iyo dadka wax iibsanaya iyagoo markaa ka heli kara baahidooda adeeg iyo badeecada ganacsataduna ay ku soo bandhigaysa markaa badeecooyinkooda iyo adeegooda iyagoo bulshadooda siin doona fursad ah inay u sameeyaan qiimo dhimis iyagana markaa fursadaha kale ay ka heli karaan ay tahay in barandhaneemkooda magacoodii ee markaa suuqa ay geeyaan ee dadka ay baraan waxa ay iibiyaan iyo faa'iidada uu leeyahay iyagoo markaa u samaynaya markaa qiimo dhimis maalimaha farxadaha ah iyo maalimaha gaarka ah
bandhigga suuqweynaha muqdisho waxaa maanta xarigga ka jaray kusimaha duqa muqdisho ahna gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka banaadir waxa uu sheegay in maamulka gobolka banaadir uu garab taagan yahay ganacsatada soomaaliyeed maayida muxiidiin dhiblaawe warbaahinta qaranka muqdisho
sawde cabdulqaadir mire oo ah gabadha kaalinta labaad ka gashay imtixaanka dawliga ah ee dugsiyada sare ee dalka ayaa tusaale wanaagsan u noqotay kartida ay gabdhuhu u leeyihiin ka guulaysiga waxbarashada sawda oo ku nool magaalada muqdisho waxa ay sida guushaasi ka gaartay warbixintan ka diyaariyey cabdulaahi amiin qorshe
wallaahi celebration oo adi aad iyo aad mana sameyn uun guriga ku koobnaa tv-ga daawadanayna waxaa u sugayna boo see tahay waa sawda cabduqaadir cali miri oo kaalinta labaad ka gashay ardaydii imtixaanaadka dowliga ah ee sana dugsiyeedka labada kun iyo sideediyo toban labada kun iyo sagaaliyo toban kusoo gudbay oo tiradoodu ahayd labayo labaatan kun afar boqol sagaashan iyo sagaal arday oo la mid ah in toddobaatan iyo toddoba boqolkiiba ay soo gudbeen ardayda gashay imtixaanaadka dowliga ah toban kun sideed boqol iyo konton gabdhood ayaa imtixaanaadka galay waxaana keliya guulaystay sideed kun boqol lixdan iyo laba gabdhood sawdana waxay noqotay gabadha keliya ay kaalinta labaad gashay tobanka arday ee ugu horreysa imtixaanaadka oo sagaal ka mid ay noqdeen wiilal hooyo xaliimo nuur oo ah hooyada sawdo oo aan kula kulmay xarunta iskuulka ayaa iiga sheekaysay xaaladaha ay soo martay waxbarashada sawda iyo siday ugu dadaali jirtay ayadoo dhabarka u dhigatay marxalado adag oo sababi karay inay ka harto waxbarashada balse aysan u hakan waa dareemi kartaa meesha aan deganahay xaafad fog waaye magaalada ka fog oo garas baalee la yiraa baabuuraan soo saari jirnay jegboontiya badan ay soo mari jirtay qarash badanna waa nooga bixi jiray marka saasay tahayna ilaahay waa noo fududay alxamdulilah kaalintii aan rajeynaynana gabadheena way gashay waa ku dadaalaynay macalin tuushan aan u qabanay guri waa lagu dhisaayay gelina waxbay baranaysay gelinka galabtiina guriga iga saacidayn jirtay habeenkiina tuushana dhigi jirtay higsigeeda waxbarasho waa mid fog waxaana hadda u bilaabanaya waddo kale oo cusub waxa ay ila wadaagtay sawdo in rajadeedu ay tahay inay heer sare ka gaarto cilmiga ay doonayso in ay barato kaa oo ay u dooratay marxaladaha dalka ka jira iyo sameyta bixintiisa iyo in ay aqoonteeda ku caawiso dadka taagta yar medisiinka walahi waxaa ku jeclaaday horta gabar ahaan markii la dhaho medisiina u fiican qaadana waxaa kusii door waxaan kusii doortay inaan caawiyo dadka macnaha bulshada soomaaliyeed ee idil dadka duruufeysan dadka aan lacagta aan awoodin inaan caawiyo maamula ku-xigeenka iskuulka macalin cadow abshir tahliil guure ayaa ii sheegay in sawdo ay ahayd ardayd ixtiraam iyo wanaag kula dhaqmi jirtay macalimiinta iyo ardayda ay iskuulka wada dhiganayeen taasina waxay furo u noqotay in yoolkeeda ay gaarto iskuulka horta kaalmaha fasalo badanaa iskuulka dhigto waxaa la sameeyaa ardayda kaalimaha koowaad gala oo abaalmarino oo ay ku farxaan la siiya kan ugu sarreeyana sanadkaas dhan lacag la-aan ku dhigtaa isagoo abaalmarintiisa gaarkaan la siinaayo laakiin sanadkaas wax lacaga oo waalid la weydiinaya ma lahan sawdo waxaa ka mid ahayd ardayda sanad haddaysan ku dhigin sanadka lacag la-aan ku dhigtaan oo kaalinta koowaad cidna uusan kaga daba hadlin ardaydana hadda waxaa waaye qaarna way tartamaan oo waxay u tartamaan yaase iskuulkan fasalkan qofkaa sareen sawda waxay ahayd ardayda mar walba niyadda ku haayo in cidna aysan ka sare marin haddana waxaa ka rajeynaya inta waxbarashadeeda ka dhiman sidai ay ku socotay inay ku socoto waana waana aqoontii iyo kartidii bay leedahay sawdo cabduqaadir cali miri ayaa dardaaran la wadaagtay ardayda sanadkan fadhiisanaya fasalka ugu dambeeya ee dugsiga sare gaar ahaana gabdhaha iyada oo dhex taagan qolkii muddada halka sano ahayd ay wax ku soo baranaysay horta waxaan leeyahay gabdhaha oo sanadka haddeer iga dambeeyeen oo haddana noqon doonaan insha allah fowfood waxaan leeyahay ku dadaala waxbarashadiina aniga waxaa soo bixinay juhdi badan haddaa fasalka oo fowfoor oo idil aan ka wada hadlo ma ahan galaas u baahan in lagu cayaaro iyo waxaas u baahan yahay in la dadaalo oo wax la akhriyo wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalk soomaaliya cabdulaahi goodax barre ayaa sheegay in wasaaradda waxbarashada ay siinayso tobanka arday ee kaalmaha ugu horeeya galay waxbarasho lacag la-aan ah ayadoo laga siin doono gudaha dalka ama dalalka dibadda cabdulaahi maxamuud amiin cabdulaahi qorshe warbaahinta qaranka magaalada muqdisho
halka warkaa idinkala socotaana dhegeystayaal waa reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya kuuriyada waqooyi ayaa saaka tijaabisay laba ka mid ah gantaallada nooca balastika ah sidaa laga soo xigtay milatariga kuuriyada koonfureed kuuriyada waqooyi waxay gantaalladan ka soo riday ama ka soo gantay deegaanka wanson waxa uuna ku dhacay dhinaca bari ee badda milatariga kuuriyada koonfureed waxay sheegeen in gantaallada kuuriyada waqooyi ay jareen masaafo dhan laba boqol iyo konton kilomitir ka hor inta aysan ku dhicin badda jabaan wasiirka gaashaandhigga kuuriyada koonfureed john ken du waxa uu sheegay in gantaaladani ay ka duwan yihiin kuwii ay hore u tijaabisay kuuriyada waqooyi ra-iisul wasaaraha jabaan shinso abe ayaa xaqiijiyey in gantaalada kuuriyada waqooyi aysan wax saameyn ah ku yeelan amniga dalkiisa waxay arrintani imaanaysaa xilli kuuriyada waqooyi ay toddobaadkii lasoo dhaafay tijaabisay madaafiic guud ahaana warkii caalamka oo aad kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya akhyaarta hawada naga dhegeysanaysaa intaa ayaan kusoo gabagabeynaya